warbixin ay dhowaan soo saareen gole qaabilsan cudurka kansarka oo ka howlgala dalka ciraaq ayaa lagu sheegay in in ka badan afartan iyo saddex kun kiis oo cusub oo kansar ah la diiwaangeliyey dalkaas labada kun afar iyo labaatankii taasoo ka tarjumaysa karokaca walaac leh oo u baahan jawaab deg deg ah kansarka naasaha ayaana ah nooca ugu faafitaanka badan taas oo boqolkiiba soddon iyo lix ka ah wadarta kiisaska la diiwaangeliyey iyadoo korarkan loo aanaynayo arrimo la xidhiira bii'ada iyo caafimaadka oo ay ugu badan tahay wasaqowga deegaanka ee ay sababaan haradiga dagaalada umu maxamed oo uu asiibay cudurkan lana hadashay warbaahinta ayaa ka warantay waayo aragnimadeeda murugada lahayd ee ay kala kulantay isbitaal ku yaalla caasimadda baqdaad waxay tidhi waxaan filayey inaan helo daryeel aad u fiican laakiin waxaan la yaabay dayaca shaqaaliyarida iyo qalabla'aanta ka jirta isbitaalka xitaa markii aan weydiiyey in la icaawiyo wax jawaab ah ma helin isbitaalka ayaana ahaa mid ciriiri ah xaaladda nafsi iyo midda caafimaad ee bukaanadana waxay ahayd mid aad u xun haweenaydan ayaa intaa ku dartay in dadka la siinayo daawada kansarka ay u baahan yihiin inay ku qubaystaan ugu yaraan saddex jeer balse nadaafadarada iyo biyokulola'aanta ka jirta isbitaalka awgeed ay ku khasbanaatay inay gurigeeda ku laabato inkastoo ay u baahnayd inay joogto isbitaalka si ay u dhammaysato daawada laakiinse way u adkaysan weysay nadaafadaridaasi mid ka mid ah agaasimayaasha isbitaallada ciraaq oo doorbiday in aan magaciisa la shaacin ayaa u sheegay al arabiya aljadiid in isbitaallada uu gabaabsi ka yahay qalabkii caafimaadka gaar ahaan kuwa loogu talagalay daaweynta iyo ogaanshaha kansarka waxa uu xusay in sababaha dhibaatadan ay badan yihiin taas oo ay uga caansan tahay miisaaniyad xadidan oo loo qoondeeyey waaxda caafimaadka halka qalabka casriga ah ee isbitaalladana uu u baahan yahay qarash aad u badan lagana yaabo inaysan jirin lacag ku filan oo lagu iibsado ama lagu daboolo baahidaasi iyadoo intaasi ay dheer tahay inaysan jirin cid u tababaran oo ku howlgasha qalabkan haddiiba la helo taas oo sii murjinaysa xaaladda isagoo hadalkiisa sii wata ayuu dhakhtarkani yidhi ciraaq waxay u baahan tahay qorshe qaran oo lagu taageerayo xarumaha daaweynta kansarka oo ay ku jiraan in loo qoondeeyo miisaaniyad badan bixinta qalab casri ah hubinta daryeelkiisa iyo tababaridda shaqaalaha caafimaadka si bukaanada ay gudaha dalkooda uga helaan daaweynta lagama maarmaanka ah iyada oo aan dhibaato kale loo geysan umu xuseen oo la hadashay warbaahinta ayaa iyaduna ka cabanaysa arrimahan oo kale waxayna sheegtay in wiilkeed oo qaba kansarka dhiigga raaca ay dartiisa u gashay safar adag iyo isbitaallo safar dhaadheer loo gelayo si ay daawo ugu hesho wiilkeeda waxayna baadigoob u gashay daawada kansarka oo lama huraan u ah nolosha wiilkeeda taas oo dhif iyo naadir ka ah waddanka ciraaq haddii dalka la keenana ay muddo qaadanayso inay hesho umu xuseen oo suurad ka bixisay waxa ay ku soo aragtay isbitaalka ay booqatay ayaa tidhi dadka aad ayay u badnaayeen dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadkuna aad ayay u daalayeen laakiin dawoyarida iyo agab la'aanta ayaa wax walba ka sii adkayd mararka qaarna waxaana la weydiiyey in aanu daawooyin ka soo iibsano meel ka baxsan isbitaalka taas oo joogta qarash ka baxsan awooddeenna dhankiisa firas axmed oo ah qabiir ku takhasusay kansarka ayaa u sheegay warbaahinta in bukaanada qaba kansarka gaar ahaan carruurta ay la kulmaan xaalado adag taas oo ay ugu wacan tahay jiritaan la'aanta xarumo gaar ah oo laga helo adeegyada caafimaad ee lagama maarmaanka u ah xanuunkan ciraaq waxay leedahay afar xarumood oo gaar ah oo loogu talagalay daaweynta kansarka carruurta iyo saddex iyo labaatan xarumood oo lagu farsameeyo kiimikooyinka lagu daaweeyo kansarka tiradani ayaan buuxinayn baahida dhabta ah ee ka jirta dalkaas taas oo cadaadis weyn saaraysa kaabayaasha caafimaadka axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi la'aanta qalabka raajatada iyo qalabyada caafimaadka ee casriga ah ayaa dib u dhigaya daaweynta kansarka carruurta taas oo saameyn weyn ku yeelanaysa kasoo kabashada bulshada ee xanuunkan waxa uu sidoo kale sheegay in shirkadaha sameeya daawooyinka maxalliga ah ay daboolaan keliya boqolkiiba shan iyo toban baahida ka jirta dalka taas oo sii xumaynaysa dhibaatada ka dhalanaysa daroogooyinka loo adeegsado ka hortagga xanuunkan faafa iyo sidoo kale kordhinta ku tiirsanaanta daawooyin dibadda laga keeno kuwaas oo inta badan qaali ah dalka ciraaq sidoo kale waxa uu leeyahay shan iyo toban qalab oo loogu talagalay daaweynta cudurkan taas oo wakhti dheer ku qaadanaysa dhibanayaasha arrintan ayaana xaalad cakirnaan ah gelinaysa xaaladda caafimaad ee dadka qaba xanuunka kansarka gaar ahaan carruurta waxaana inta badan lagu daaweeyaa burooyinka kansarka axmed waxa uu wasaaradda caafimaadka iyo xukuumaddaba ugu baaqay in ay si deg deg ah u soo farageliyeen xaaladdan adag islamarkaana la gaarsiiyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaas cagab caafimaad oo casri ah si kor loogu qaado wax soo saarka daawooyinka dalka islamarkaana loo helo daawooyin qiimahoodu jaban yahay oo dhammaan bukaanadu si fudud ku heli karaan wuxuuna carabka ku adkeeyey in xaaladda hadda jirta ay khatar ku tahay nolosha kumanaan carruur ah oo daawo sugayaal ah wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda ku dhawaaqday qorshayaal lagu dhisayo xarumo gaar ah oo lagu daweynayo kansarka lagana furayo gobollada dalka kuwaas oo lagu qalabeeyey agabyo casri ah waxaana xarumahaas ka mid ah cisbitaalka tixraaca ee baqdaad iyo xarumo ku yaala basra salaax aldiin iyo hilaal wasaaraddu waxay sidoo kale ku dhawaaqday qorshe lagu dayactirayo goobihii horey loogu shaqayn jiray laguna qalabaynayo agabyo casri ah oo loogu talagalay in lagu ogaado cudurka kansarka si dad badan ay uga helaan daryeel caafimaad oo tayo leh wasaaraddu waxa ay xaqiijisay in ay doonayso in ay dhaqangeliso habraacyo cusub oo lagu baarayo bukaan-socodyada si waafaqsan halbeegyada waxa ay ugu yeeraan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyada oo la xoojinayo barnaamijyadii hore ee lagu ogaanayay kansarka ku dhaca dumarka waxaana olole wacyigelin ah laga bilaabay baraha bulshada iyadoo la adeegsanayo warbaahinta dalkaas mashruucan ayay dowladdu u kaashatay hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah taas oo ay ku bixisay qalab casri ah oo lagu daaweeyey xanuunkan halista ah ee kansarka hay-addan ayaa soo bandhigtay nidaamkeeda diiwaangelinta bukaanada kansarka si loo hubiyo in si deg deg ah loo cusboonaysiiyo xogta caafimaadka ee dhammaan gobollada dalka